runtii waxay tahay caawa habeen farxada waa habeen taariikhiya waxaa ilaahay mahaddiisa inaan maanta magaalada dhuusamareeb aan habeennimo ku shirayno oo nabad ku shirayno oo qurux iyo wanaag badan oo ka muuqata aan caawa halka markhaanti ka nahay annagoo og maalmo badan oo lasoo dhaafay dalkeenna siduu u ekaa khaasatan magaaladan si ahaan jirta waan uga mahad celinayaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo dadka reer galmudug dhammaantood aad baan uga mahad celinayaa soo dhoweynta iyo sida diiran inala soo dhowey waxaan sidoo kale marka ugu horreeya jeclahay inaan u mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha oo runtii shirka wejigiisii labaad nagala soo qayb galay si kalsami ah oo niyad sami ah muujiyey muddadii hadda dhowrka cashahayd aan wada joognana runtii wax badan oo muddo taagtaagnaa noo sahashay in aan ka gudubno arrintaas waan uga mahad celinaya xaqiiqda warkii baryahan aan nalaga sugaayey waxaa akhriyey laga akhriyey halka nuxurkiisuna waxaan filayaa dadka xooggiisuna ay la baxeen maanta waa maalin taariikhiya muddo waxaa taagnaa dabcan inkastoo dadku aada ii wada fiirinaya laakiin waa iska kafta badna waa kaftamaynayo kala taagnaan badan baa muddo jirtay madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ah waxay noqotay guura raac iyo carruur baa loo kala sheekeeyaayo markii la wada fadhiista wax badan baa runtii meesha ka baxay waxaan aada ugu faraxsanahay runtii kulamadii fiicnaa oo dhacay iyo sida wanaagsan oo niyadsamida leh ee loo wada dareensanaa in marxaladdan dalka meesha uu marayo loo baahan yahay midnimo qaran iyo in lagu wajaho xaaladaha dhabta ee jiro si aragti midaysan ah doodo dheer kadib arrintaas runtii waxaan uga mahad celinayaa madaxweynaha dowladda federaalka oo runtii muujiya dulqaad iyo odaynimo runtiina gogashaan maanta la fadhiyo wanaaggeeda la dhihi karo isagaa ee iska leh saan ogsoonnahay dhammaanteenba halka looma kala harin waxaan iyagana jeclahay si gaara inaan ugu mahad celiyo xildhibaanada iyo aqalka sare xubnaha ka jooga oo runtii aan tiro aada u fara badan ay halka joogto boqol kor u dhaaftay xildhibaanada aqalka hoose keliya waxay iyadana muujinaysaa inay iyagana diyaar noola ahaayeen waxa aan rabno inaan ka shaqayno inay gacan nagu siiyaan ruuxaddooda dadka ay wax naga dhexdhexeeyaan bay ahaayeen xildhibaanada iyo isteedyada xoogaha waxbaa ka dhexeeyaa la ohan jiray laakiin waxaan rabaa inaan u caddayno inaan annaga diyaar u nahay inaan la shaqayno kursigu waa iska macaanyah oo hadday rabaan inay sii joogaan oo mar labaad la soo doorta xataa waa kala shaqaynayna haddii lahay laakiin waxaan rajaynaynaa inay doorashada ka baqin oo mararka qaarkood xildhibaan baan ahaan jiro doorashada waa laga baqaa marka waxaan rabaa inaan niraano madaxda anoo afkooda ku hadlaya ragga waa soo wada dhaweynaynaa haddii ilaahayno dhibaata ma jirto xaqiiqda in doorasho la galo dalkeenna dantiisaa ku jirta dalkeenna horumarkiisaa ku jira is-aamin baa ku jira galmudug haddaysan doorasho ka dhici lahayn dhowr bilood ka hor quruxda maanta leedaha maysan yeelatay inay doorasho dhacdo waxay daliil u tahay in caqabad taagneed laga gudbo marka waxaan rajaynayaa inuu dadka doorashada uusan ka baqin waxaase muhiim ah tallaabo kastoo la qaadayo in wadar ogol ahaato laisla ogol yahay waxaa hadda aan halka ku gaarna waa hordhac iyo tilmaan laakiin u baahan turxaan bixin iyo cid kasta oo iyada ruuxaddooda ra'yi haysa in la siiyo wakhti iyo isbays ay ra'yigeeda ku darsato oo aan rajaynayno inay wax badan oo qurux badan ay ku soo kordhiyaan madaxweynaha ruuxaddiisa waxaan waxaan waxaan rajaynaynaa inuu kursiga noo sii joogo tartanka tartan fiican oo galo annaguna hareeraha qabanno marka marka insha allah dhib badan ma jiro ragga naga maqan oo xoogaa cabsida ku jirtanayana waxaan rajaynaynaa inaan garab fiican siino aad baa u mahadsantihiin